bsm اllah alxamdu lilah aلhanaaءu lilah uma salaatu wasalaamu calaa rasuuli اllaahi salى اllahu عalayhi waslm rabi calimna minhu maa jahilna wadakirna minhu maa nasiina dersigeennu wuxuu ka bilaabanayaa aayadda afartan iyo saddexaad min suurati الnisaa qaala allahu tacaala yaa ayuha aladiina aamanuu laa taqrabu الsalaata waantum sukaaraa xataa taclamuu maa taquuluuna walaa junuban ilaa caabirii sabiilin xataa taqtasiluu ilaa aakhiri اlaayaat
waxaa laynoo sheegayaa ilaahay subxaana wa tacala ina amraya ilaahay wuxuu amrayaa salaada qof sarqaansan ama janaabo leh inuu ka fogaado usan gelin waay qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu kuwa iimaanka laga helayo laa taqrabuu haw dhowaanina salaata salaada haw dhowaanina walxaal antum idinku sukaara aad tihiin kuwa sarqaansan oo waalwaalan oo khamraysan ilaa hadda waa laiska gartaye waxa weeyaan waxaa laga wada digayo balaayadaas weeye marka dee laa taqrabu salaata salaad ha u dhowaanina inta dhahdid sidii ninkii isagoo halkaa iyadoo maraysa ka baxay masaajka oo mooday in salaaddii laysku diidayo laa taqrabu salaata waxa ka dambeeya waa inaad sugtid salaadii ha u dhowaanina walxaal antum sukaara aad tihiin kuwa sarqaansan oo waali xaaladeed ku sugan ilaa waxaa la rabaa qofkaani khushuuc iyo khuduuc inuu salaadii ku galo arrinkaani waa intaan khamrada la xarimin war bal khamradaan weli lama xarimine bal salaada markaa gelaysaan aa rabtaan inaad gashaan haw dhowaanina ha u dhowaanina ayib marka maxay samayn jireen cishaha markii laga tukaday xoogaa kaban jireen waagaa waa loo ogolaa ilaa salaadihii o dhan waa la tukaday salaaddii subaxna waa dheer tahay markaasi xoogaa kaban jireen waxaa keentay aayaddan sabab nusuulkeeda waxaa la tilmaamay sayid cali sida uu wariyey imaamu tirmidi baana soo saaraya sayid cali baa laga wariyey cabdiraxmaan bin coob saxaabigii taajirka ahaabaa casumaad sameeyey wuxuu u yeedhay rag saxaabadii sharaabkii khamradii la cabi jirayna waa la keenoo markaa bannaanayd raggii khamradii markay cabbeen khamradii baa dareenkoodii qaaday salaadiina waa soo gashay markaasuu wuxuu yidhi anigii bay dhaheen natuji markaasaan qulya ayuha alkaafiruun baan akhriyado waxaan wada jaray buu yidhi intii laa ku jiray qul yaa ayuha alkaafiruun laa acbududii iyo kuwii ka dambeeyey wixii buu iskaga tegey macno kalaa soo baxaya markaan loo baahnay ilaa waxay noqonaysaa wuxuu yidhi wanaxnu nacbudu maa tacbuduuna waxaad caabudaysaanoo baail iyo asnaamo kale aan caabudaynaa waa soo baxday aayaddaanaa la soo dejiy waxa la yidhi war salaada ha u dhowaanina yaa xaaladaas marka aad ku sugantihiin walaa junuban idinkoo junub ah na salaada ha u dhowaanina ilaa caabirii sabiil ilaa caabirii sabiilin yaa waddo kuwa goynaya yaa inaad tihiin mooyaane xataa takhtasiluu ilaa aad ka soo mayranaysaan oo ka soo bahaaro qaadanaysaan idinkoo junub oo aan daahir ahayn janaabadaas nooc kastoo ay ka timid yaa salaaddii ha u dhowaanina walaa junuban ilaa caabiri sabiil xataa takhtasiluu ilaa caabiri sabiilin marka waa maxay inaa kuwa musaafira tihiin mooyaane oo aan biyo helaynin musaafir baa tihiin junub baa noqoteen biyana ma haysataan dee markaas iska booraysa salaadiina tukada ilaa caabirii sabiilin kuwa wadada haya wada jaraya macnaha musaafira inaad tiin mooyaane markaa qofkaa isagoo junuba iska tukanaya waa booraysanaya qofkan biyaha haysta laakiin isagoo junuba waa inuu bahaaro qaato waa inuu qubayso qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi wain kuntum haddaa ahaataan mardoo kuwa xanuunsan aw calaa safarin ama safar dul saaran aw jaaa axadun ama axad uu yimaado axadkaasoo minkum idinka idinka mida min alqaa'idi ou ka yimaado maxallu xaaje gudashada meesha loo bambaxo oo dadku kaadida iyo qaa'idka ay la aadaan haddii qof ka yimaado dee qofkaasi marka xada asqar ah ayuu qabaa weesoo u baahan yahay biyana ma haysataan aw laamastum nisaaa ama dumarkiiba aad taabataan intaasoo masalo falam tajiduu aydnaan helin maa'a wax biyaana aydnaan helin ah ku dahaaro qaadataan fatayamamuu gebagabaysta booraysta saciidan dayibaa siigo iyo boor wanaagsan ee daahira dayib ah ku booraysa famsaxuu ku masaxa biwujuuhikum wadiyaashiinna darbada hore booraysiga garaaca koowaad wejiga mariya waaydiikum gacnihiinnana ku masaxa darbada labaad bay ina noqonaysaa soo qaadashada labaadna gacnaha ku masaxda ina allaha ilaahay kaana wuxuu ahaada yahayna cafuwan mid cafin badan qafuura mid dhaafitaan badan weeyaan ilaahay subxaana wa tacaala xaalad kastoo qofku ku sugan yahay hadduu biyo waayo hadduu boor waayo hadduu midkood holo markasta cibaadadii baa laga rabaa awlaamasamu nisaadaas aad dumar taabataan ibnu cabaaska isagu jimaaciibuu ku fasirayaa culimo kaleoo tiro badan oo imaamu shaafici iyo a'imo kaleba ay ku jiraanna waxau leeyihiin waa taabashadii caadiga ahayd ee dumarka la taabanayay oo qofkaa in weysadii ay ka burayso deedna laga doonayo inuu weysayso hadduu weysadii waayana waa inuu boorayso ayib markaas dee masaladan waa masaa'il aad culimmada fuqahada muslimiintu ay uga hadleen madaahibtuna ku kala aragti duwan yihiin waxyaalaha weysada burinaya ayib laakiin haddii qofku isagoo dumar taabtay ajnabiya uu tukado intaasoo culimaayo tiro badan min salafkii laga soo bilaabo oo intaasoo adilaayo badan wata ayaa waxay leeyihiin qofkaas salaadii uma jidho ma weyse qabo ayib amaa haddii inta uu taabashadii dhacdo uu weesaysto culimmadii labadii dhinacba qofkaas salaadiisii muran kuma jidho qofkaas salaadiisii wax murana kuma jiraan cidla haysa ma jidho culimmada kuma jiraan haddii isagoo ay ka dhacday uu weesaysto weesadaas culimmada qofkaas salaadiisa inay saxiix tahay waa laisku waafaqsan yahay amaa haddii kale dee culimmadii waa ku kala jabanta waxa weeyaan intaasoo tiro badan ba waxay leeyihiin qofkaasi ma bahaaradii waa ka jabta waa inuu weysays marka midda bilaa khilaafka ah oo adiguna ilahay baa hortagaysaa cibaadadaas kuugu badbaadayso baa la baahan yahay inaad ku dadaasho maxaa yeelay labada dhinacba culimmadu adilay wataan madaahibta islaamkuna waa way kala qabaan masalada waa kaas marka muran baa hagelin cibaadadaada iyo salaadaadaba inta awoodi karin ayib midda kale saciidan dayiba saciidka wax kastoo ardada dusheeda saaran waa lagu tilmaamaa laakiin hadda culimmadu waxay leeyihin waxaa looga jeedaa badankoodu waa siigadii meel boor kaa soo raacayo xadiidta soo aroodhayoo dadku qaar laga yaabo inay siyaalo kale macnahooda u fahmeen derbiga inaad masaxato ama aad ku booraysato dee xilligii madiina dhismaheedii iyo derbiyadeeda markaad derbiga gacanta saadhin ma ahayn derbiga nuuradaysan ama sibirsan ama salaaxan ama mutuleelka ah waxa weeyaan boor baa iska kaa soo sida hadda derbiyadaas iyadoo aan la sibrin haddaad gacnaha la aadid dhoobadii iyo boorkii kuu soo raacay oo kale marka qofkuna inuu boor ku booraysa unbay ahayd amaa dee meelaan waxba kaa soo raacayn saciidan dayiba ya waxaa leeyahay turaab daahira sida madhabka imaamu shaafici uu qabo waxa weeyaan siigo daahira nadiifa inuu qofku ku boorayso iyadana wataa xadiiaasna iska hor imaan mayso sidaas baa culimmadu uga hadleen loona jamciyey meesheedaa lagu faahfaahiyaa hadda halkaa meesha lagu faahfaahin lahaa maaha qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala alam tara ila aladiina uutuu nasiiban min alkitaab alam tara ila aladiina alam tara ma waadan arag waa la yaabe ila aladiina kuwa uutuu la siiyey nasiiban nasiib la siiyey min alkitaabi nasiibkaasoo min alkitaabi qolada kitaabka nasiibka laga siiyey oo wadaadadii towreed yaqaanay ee axbaartii yahuudeed yaa raggii yaqaanay qolada kitaabka loo dhiibay muwaadan u jeedin balla yaab weeyaan yashtaruuna xaalay gadanayaan addalaalata baadinimo ay dooranayaan yashtaruuna bimacnaa yakhtaaruuna ay dooranayaan baadinimay waxay ka dooranayaan hanuunkii gaalnimay qaadanayaan iimaankii bay ka tegayaan wa yuriiduuna waxayna doonayaan an tadillu sabiil inaa waddada ka weecataan ka dhuntaan ayay mu'miniinay idinla doonayaan wallaahu ilaahay ayaa aclamu ku ogaal badan biacdaa'ikum kuwa acdaadiinna cadawiyadiinna ilaahay baa ku ogaal badan yahuuddaas baa ka mid ah wakafaa billaahi ilaahay baa ku filan waliya waxa weeyaan wakafaa billaahi ilaahay baa kaafiya ilaahay baa ku filan waliya ilaahay baa idinku filan weeyaan xasbi kaafigiinnu waa allah weeyaan kafaa billaahi ilaahay baa ku filan waliyan min jihati weli wakafaa billaahi ilaahay baa kaafiya nasiiraa mid nasiiroo kaalmeeyo gargaara min aladiina kuwii waxaa xaggooda ka ahaaday waa khabar soo hormaray haaduu yahuudiyoobay daa'ifatun ama jamaacatun soo qadaro min aladiina bay ka mid ahaadeen kuwii haaduu yahuudiyoobay daa'ifo iyo koox kuwaasoo yuxarifuuna alkelima kelimka taxriifinaya can mawaadicihi mawaadiciisa iyo boosaskiisii yaa ka taxriifinaya oo ka bedelaya xarakaday bedelayaan macnihii baa markaa isbedelaya dhibcihiibay bedelayaan macnihii baa isbedelaya xuruuftiibay bedelayaan macnihii baa isbedelaya taxriif bay samaynayaan kalaamkii ilaahay oo towraad ku yaallay bay inta bedelaan oo si kale u ka dhigaan bay dhahayaan sidaanaa looga jeedaa meesha waxay qarinayaan nebi moxamed iyo tilmaamihiisa calayhi salaatu wasalaam waxay qarinayaan axkaamtii rajmiga iyo dhagax kudilkii kuwa zinada la yimidoo shuruuddii laga helay oo guur nadiifa soo maray ayb wayaquuluuna waxayna dhahayaan oo nebi allow adiga ay ku dhahayaan samicnaa waan maqalna qowlkaada manaa samicnaa qowlaka waxay dhahayaan ku dhahayaan qowlkaada nebi allow waa maqlay waa maqalnay wa casaynaa waana caasinoo waa diidnay saasay dhahayaan waa qola waxa weeyaan amarkaadana waa diidnay codkaadana waa maqan kuu raaci maynawi waxaa la tilmaamayaa gaalnimo meeshii u fogayd ablaqu lkufri waalcanaad inay gaareen waay waxay kaloo dhahayaan wasmac dhagayso waxaan ku dhahayno annagaa kula hadlaynee na maqal hayra musmacin xaal aad tahay mid wax la maqashiiyo ayrkiis ya hayra musmacin xaal aad tahay waxay dhahayaan waxaan ku leenahay ismac wasmac maqal maa naquulu laka waxaan annagu ku dhahayno dhegayso ayib hayra musmacin wa oodan maqlina idan alla haba maqlina waa habaar waxa weeyaan hayra musmac mid wax la maqashiiyo ayrkiis xaalaa tahay oo waa maxay dhagabeel ha kugu dhaco wey dhagala'aan ha kugu dhacdo hayra musmacin xaalaa tahay midaan wax la maqashiinoo mid dhintay idam alla dhimo nebiga habaaraya qof dhintay ku maqli mayee saa noqo waaye waxa weeyaan kelimaddan iyo kelimada soo socotoo raacina laba macno bay ixtimaalaan labada macne macna waa mid wanaagsan macnana waa midka iyagoo ay u wataanoo nooca dhanka xun kelimada in loo adeegsado wey marka waxaa dhanka wanaagsan waxa weeyaan hayra musmacin xaalaa tahay mid la maqashiiyo hayrkiis wuxuu dhibsado waxaa dhibsato weligaa ha maqlin waxaa dhibsato aa karaahiyeysato mid la maqashiiyo hayrkii xaalaa tahay baa macnihii ka mid a marka iyagu taasay uga dhigayaan inay nebiga uga jeedaan hoosna waxay ku wataan midda iyagu ay raadinayaanoo ceebaynta iyo habaarka ah bay u socdaan ayib lagumana qabsan karoo dadku kuma qabsan karaanoo markaas waxay dhahayaan dee waa middaan ahna u soconnaa ilaa laba macno ixtimaalaysa hayra musmacin xaalat waay waa kalaam oo laba wej u saaxiiba khayr iyo shar ixtimaalaya waxa ku dhiba ama akaato weligaa ha maqlin misna iyagu waxay u jeedaan nebiga inay habaaraan ama dhimasho ama dhagaal-aan bay ku habaarayaan waxay kaloo dhahayaan wasmac hayra musmac waraacinaa bay dhahayaan waraacinaa iyana laba macnay ixtimaalaysaa suurat lbaqarana waa inagii soo marnay waraacinaa markay nebiga la hadlayan waxay dhahayaan raacinaa oo laba macno leh oo midi tahay cay rucuuno laga keeno doqon ah yaa doqonnimo ah iyo raacinaa na ilaali noo kaadi na fahansii noo sug aan maqalnay aan dhegaysanay saasoo kale ah markaasay jees jees hadalkaana waxay rabaan macnaha iyagu aan fiicnayn ay u wataan inay nebiga kula hadlaan waxay dhahayaan war raacina iyaguna waxay leeyihiin doqonkii bay uga jeedaan waay ilaahay wuxuu yidhi arrinkaa waxay u samaynayaan layan leexin iyo laabid bialsinatihim carabadooda yaa ay ku leexinayaan oo ku laabayaan oo ku taxriifinayaan xaqay ereyga ka leexinayaan dhanka baadilkay u adeegsanayaan ayib iyo ceebayn islaamka ay ceebaynayaan ibnu cadiya wuxuu leeyahy tafsiirkiisa arrintaas ilaa maanta yahuudda waa ka jidhaao waxaanu u jeednaaba yidhi ilmahooda yaryar ereya noocaasoo laba macno xambaarsan bay baraan markay muslimiinta la hadlayan waxay dhahaan ereygaa ku dhaha ereygaa kula hadla sidaa kula tacaamula layan bialsinatihim iyo wadacnan durid iyo ceebayn fi diini diinul islaamka la durayo oo la dhaleecaynayo saasay u jeedaan waxaa la intay kelimada isticmaalaan waxay dhahayaan ma arkayseen saan ugu hoosgelinay iyagu macnahaasay moodayaan inaan u wadno hanana kaasaan u wadnaa kaasaa ilahi wuxuu yidhi waxay waxaa u samaynayaan ilaa ilaahay baa oga wadacnan fi diini qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi walow annahum iyagu qaaluu ay dhihi lahaayeen samicnaa waanu maqalnay nebi allow qowlkaada wa adacnaa waanuna adeecnay hadday saa dhihi lahaayeen meeshay samicnaa wa casaynaa ka dhaheen samicnaa wa adacnaa hadday dhihi lahaayeen wasmac hadday dhihi lahaayeen nebi allow maqal wandurnaa nakoro sidaa hadday tii kalena ku bedeli lahaayeenoo hayra musmacin beddelkeedii iyo raacinaa beddelkeedii wasmac wandurnaa hadday dhihi lahaayeen yaa lakaana wuxuu ahaan lahaa khayra lahum mid u khayr badan wa aqwama u toosnaan badan alla saasaa u cadaalad u wanaagsanaad bannaan lahay walaakina lacanahum allahu ilaahay baa lacnaday bikufrihim bisababi kufrihim baa ilaahay la lacnaday falaa yuuminuuna ma rumaynayaan ilaa qaliilan ilaa iimaanan qaliila iimaan yar bay rumaynayaan iimaan yar bay rumaynayaan iimaanka yar waa maxay kutubtii hore iyo rusushii hore qaarkood bay rumaynayaan kitaabkan iyo rasuulkan loo soo dhiibayna calayhi salaatu wasalaam ma rumaynayaan marka iimaan yar bay rumaynayaan ama ilaa qaliilan in yar oo iyaga ka mid ah iyana waa tafsiir labaad baa iimaan laga helaya badankooduna ma rumaynayaan qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi yaa ayuha aladiina kuwa uutulkitaaba kitaabka la siiyadow aaminuu rumeeya bimaa rumeeya nazalnaa aanu soo dejinnay kaan soo dejinnay rumeeya nimankii kitaabka la siiye waa kuwee waa ahlu kitaabkii yahuuddii baa ka mid a war qur-aankan aan soo dejinno nebi muxamed calayhi salaatu wasalaam aan ku soo dul dejinnay rumeeya musaddiqan xaaloo yahay yaa mid waafaqsanoo rumaynaya limaa macakum waxa idinka micinaayo aa kitaabkaa haysateen xaaluu yahay mid waafaqsan rumeeya min qabli an nadmisa intaanan tirin yaa wujuuhan wajiyaal min qabli an nadmisa intaanan calaamo tirin horteed wujuuhan wajiyaal intaanan calaamo tirin horteed rumeeya oo fa naruddahaa aanan celin wejiyaashaas calaa adbaarihaa gadaalkeeda iyo jeegadeedii aanan u celinin intaanan calaamo tirin wejiyaal wujuuhakum lama dhihin wujuuhan baa laiska yidhi haa wejiyaal waaye intaanan calaamo tirin wejigu calaamadow leeyahy ilaahay ku qurxiyey labada indhood labadaa indhood baalal baa saaran xirribaa saaran timaa saaran kuwo kalaa ka sarreeya waxa weeyaan sankiibaa ku yaalla afkii iyo ilkihiibaa ku yaalla intaasoo calaamad baa ilaahay qofkan wejigiisa u yeela oo ku qurxiye awoodda ilaahay marka warhoy rumeeya min qabli an nadmisa wujuuhan intaanan wejiyaal calaamo tirin oo ka masixin oo fa naruddahaa calaa adbaariha aanan macnaha ku celin gadaalkeedii jeegadeeda oo waa maxay jeegadu siday u malaasan tahay qofka oo indho ugu oolin oo calaamadahaan u lahayn wejigeenna aanan u malaasin intaana saaka samayn waa loo goodinaya wa rumeeya hadda waay ama maahe waxa weeyaan intaanaba intaan iskiin daba marino qofka gadaal haddii indhihii iyo wixii looga rakibo yaa xaggaana saa ugu jeedo si kalau noqonayaa moogta intaanan saa samayn hadda rumeey aw nalcanahum yaa aanan intaanan lacnadin oo aanan masakhin kamaa lacannaa saanu u lacnadana u masaxnay u lacnadnay asxaaba sabti maalinka sabtida asxaabtiisa waay kuwii maalinta sabtida xadgudbay maxaa laga dhigay ilaahay baa masaxay qiradatan wakhanaasiir daayeera iyo doofaarada laga dhigay intaan saasoo kale yeelin hadda rumeey wa kaana amrullahi ilahay amarkiisuna wuxuu ahaaday mafcuula ya mid mafcuuloo la falayo ayuu ahaaday mid dhacaya shaki la'aan waxaa leeya arrintu ma dhacday marka oo nimankii sidii ma loo galay mise looma gelin hadde waxaa la yidhi looma gelinoo haddee aaminuu rumeeya baa la yidhi marka rumeeyadaas qaybtood baa iimaankii laga hela qaybtood mar haddii iimaankii laga helayna kuwii kale sidii lagama dhigin qaybtood baa amarkii ka soo baxday qaar baa inta soo ordeen waxay dhaheen orod nebiga ugu yimi waxay dhaheen intaa arrintaasi dhicna waxaanu ka baqayn intaan dariiqa soo ordayno inay arrintu nagu dhacdo oo wejiga nala masaxo nala malaaso taasay nebiga hortiisa inta yimaadeen tawxiidka ku dhawaaqeen oo daldaleen calayhi salaatu wasalaam wa kaana amrullaahi mafcuula qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi ina allaha ilaahay laa yakfiru ilaahay ma dhaafo an yushraka in loo shariig yeelo bihi isaga ilaahay in wax kale la garab geliyo ilaahay taa ma dhaafo wayakfiru waa dhaafaa ilaahay maa duuna dalik waxaa wixii ka soo haray shirkiga ka soo hooseeyo ka soo haray liman yashaau cidow doonoona ilaahay u dhaafaa subxaana wa tacaala oo addoommadiisa ka mida ayuu ilaahay u dhaafaa oo waa maxay waxaan ilaahay marna dhaafayn qofkii sameeya shirkiga muxuu samaynayaa waxa weeye ilaahayba cid kale garab gelin wuxuu leeyahay kana waa ilaah kana waa ilaah kan cibaadow mudan yahay kana cibaadow mudan yahay yaa ilaahay weyn oo waaxid ah maaha ilaahyo kalaa jira kuwa saa qaba marna ilahay taa yeeli maayo mana dhaafayo laakiin wixii ka soo haray haddii qofku ka toobad keeno ilaahay waa dhaafaya waman yushrik billaahi qofka ilaahay u shariig yeela faqad xaqiiqe iftaroo waa iftirooday iftiro iyo ifki iyo been abuur iman caiimaa imi weyn ayuu qofkaasi la yimid baa ilahi leeyay subxaana wa tacaala qof kasta oo aayaddu wuxuu yidhi dabarigu ibnu jariir adabari saaxibu kabiiraahi dembi weyn la yimid ilaahay mashii'adiisuu ku jira hadduu doonana ilaahay waa cafin hadduu doonana ilaahay waa ciqaabaya haddaan kabiiradu la yimid aysan shirki ahayn waay marka shirkiga waa la yska ilaalinaya anwaacdiisa kiisa khafigaa iyo kiisa jeligaaba waa la yska ilaalinaya istususka iyo cibaadada inaad maaragtay cid adoo ilaahay caabudaya aad maaragtay ha lagaa sheego ha lagaa maqlo ha lagu arko lama raba iyada lafteeda waxaa kaloo iyana dhibaatadeeda leh haddaad dad aan shirki ku jirin ee mu'miniin ee muwaxidiina ilaahay caabudaya aad mooddo inay mushrikiin yihiin oo iyaga aad shirki ku sheegtana iyana waa la yska ilaalinaya waxaa laleeyahay qofkan mu'minkaa ee muwaxidkaa qofka shirkiga ku sheegay waxa weeye isagii bay kusoo noqonaysaa ha iyaduna waa arrin khatara weeyaan labada waa la iska ilaalinaya adiguna iska ilaali dad ilaahay addoommadiisana waxa weeyaan shirkiga waxa uu yahay waa inaad taqaano aadan ku sheegin cidaan ahayn qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi alam tara ma waadan arag ila aladiina kuwa yuzakkuuna dahiraaya anfusahum naftooda kuwa dahiraaya oo taskiyeynaya oo ammaanaya daaca ilaahay cabsi bay isku ammaanayaan waa niman yahuudi ahaayeen oo waxay leeyihiin naxnu abnaa'ullahi wa axibbaa'uhu wa axibbaa'uhu wiilashii ilaahay baan nahay beentooda bal arag axibadiisii baan nahay wax dembi oo naloo qabanaya ma jidho waaya saasay dhahayaan waaya qaala tacaala ilahay wuxuu yidhi bal iskaba dhaafe allahu ilaahay baa yuzakii dahira man yashaa'u ilaahay ciddou doono isagaa taskiyeeyo dahira walaa yudlamuna lamana dulminaayo addoommada fatiila fatiil wax laeg qadra alfatiil yaa waxa weeyaan laftimireedka timirta marka la cuno timir lafaa ku jira soomaada maqan timirta lafta ku jidha markii lasoo qabto laftaas waxay leedahay deli yara laftaas oo saac u dheer bay laftu leedahay laftimireedka koo deliigtaas xuub yar baa kusii dhex jira miiq yar intaa in la eg walaa yudlamuuna fatiilan intaa in la eg laga dulmin maayo acmaashoodii dadka marka dee qur-aanku saddex meelood arrimood oo buu sheegado saddexduba timirta ay ku jiraan midi waa midaan walaa yudlamuuna fatiila fatiilku waa meeshaa yar weeyaan waa dilaaca laftiisana waa la yidhi waa xuubkaa yaray ku dhex jirana iyadana waa la yidhi walaa yudlamuuna fatiila qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi undur bal fiiri kayfa sida yaftaruuna ay uftiroonayaan cala allaahi ilaahay dushiisa alkadiba been bal siday been fara ku samaysa ilaahay dushiisa ugu dul sheeganayaan arag oo isku taskiyeynayaan oo ay u sheeganayaan inay yihiin abnaa'ullahi wa axibaahu wa kafaa waxaa kaafiya bihi iftirahaas ayaa ku filan isman min jihati dembi ismigaasoo mubiinan cad kaasaa ugu filan macnaha weeyaan wa kafaa bihi isman mubiina qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi alam tara ma waadan arag bal arag waa la yaab weeyaan waa nimankii yahuudda ahdo bal kitaabka yaqaanay bal waxay samaynayaan bal arag weeye ila aladiina kuwa utuu la siiyey ilaa qof aqoon lo diinta yaqaan oo dafiraya ama ka been sheegaya waa musiibo ila aladiina kuwa utuu la siiyey nasiiban nasiibo min alkitaabi kitaabka xaggiisa ka ahaaday yuuminuuna xaalay rumaynayaan biljibti ay rumaynayaan asnaam sanam iyo wadaaquuti shaydaan yaa jibti biljibti wadaaquut xaalay rumaynayaan waa ay caabudayaan wayaquuluuna waxayna leeyihiin liladiina kuwii waxay u leeyihiin kafaruu gaaloobay kuwii gaaloobay bay waxay u leeyihiin haaulaa'i kuwaa haaulaa'id waxay ka dhigan tahay antum idinku idinku idinkaa ahdaa hanuunnimo badan ka hanuun badan min aladiina kuwii aamanuu rumeeyey sabiila wadda ahaan kuwii iimaanka laga helo nebi muxamed raacay kuwa daroo nebi maxamed iyo kuwii raacayba idinkaaba ka toosnaan badan bay ku dhahayaan yahuuddii baa gaaladii kale la hadlaysa waxay dhahayaan haaulaai idinka haaulaada hadda waa antum bay ka dhigantay idinkan yaa baa ahdaa ka hanuun badan min aladiina aamanuu kuwa iimaanka laga helay nebiga iyo kuwa raacayba sabiilan wadda ahaan ayib idinkaa ka fiican ilaahay wuxuu yidhi ulaa'ika kuwaas aladiina kuwii weeyaan lacanahum ullahu ilaahay uu lacnaday naxariistiisa uu ka dheereeyey waman yalcan illaahu ilaahay qofkoo lacnado falan tajida u heli maysid lahu isaga nasiiroo cid u kaalmaysa ama u gargaadha u heli maysid wey halaleeyahay aayadda sabab nusuulkeeda waxaa lagu tilmaamay abu sufyaan baa wuxuu yimid ninkii gaalkii weynaayoo caalimka ahoo tawreed yaqaanay kacab binulashraf wuxuu ku yidhi niyow adigu kutubtaa taqaanaa cilmina waa leedaha annagu qolo caraba umiyiinaan nahay waxba ma naqaan wax su'aal baan ku weydiinayaa adaa indhaqabo aqoon leh hannaga iyo muxamed keebaa hanuunnimo badan ma hannagaa saxan mise isagaa saxan wuxuu ku yidhi idinku maxaa aaminsantihiin bal ii sheega waxaa aaminsantihiin wuxuu ku yidhi abu sufyaan annagu xujaydu markay timaado geela cayilan baan u gowracnaa sharaab iyo biyaan ka dherjinnaa martidaan marti gelinnaa guriga ilaahay waa soo camirnaa waka muxamedna aabbayaashii diintiisa waa ka tegey qaraabadiina waa gooyey wuxuu ku yidhi ninkii yahuudiga ahaa kacab binu ashraf diintiinaa ka khayr badan buu yidhi diintiisa yaa idinkaa wadada kaga hanuunsan waka aayadus markaasaa garata wayaquuluuna liladiina kafaruu haaulaai ahdaa min aladiina aamanuu sabiila wata qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi am lahum ma waxaa iyaga u ahaaday nasiibun ma nasiib baa u ahaaday min almulki mulkiga xaggiisa ma nasiib baa uga ahaaday war ma mulkiga iyo boqortooyadaa nasiib ay ku leeyihiin oo faidan haddaas hadday nasiib mulkiga ku leeyihiin laa yu'tuuna annaasa dadka ma siinayaan mayaa naqiira naqiir wax la eg ha miqdaara naqiir naqiir qadarkii xataa yaa bakhaylnimo darteed xataa intaa in la eg ma quurayaan mayaa oo mulkigiibaysan intaa in la eg xataa ka quurayn mayaa naqiirku waxa weeyaan sidaa hadda aynu soo marnay naqiir iyo fatiil iyo qidmiir waa saddexdaas weeyaan koow laftimireedku waxay kaloo leedahay meel bar yara ah irbad afkeed caaradeed meel maaragtay saasoo kale ah bar yara baa laftimireedka ku taalla balu fiirsa haddaan horey ugu fiirsan meesha intaa in la eg weeye waka intaa in la eg markaas dadka ka siin mayaan maya ma iyagaa mulkiga leh ma ay laha weeyaan qaala tacaala ilaahi wuxuu yidhi bale am yaxsuduuna annaas dadka ma waxay ku xasdayaan calaa maakii aataahum allahu ilaahay uu siiyey oo min fadlihi fadligiisa ah mayay ku xasdayaan waxa ilaahay siiyey nebi muxamed calayhi salaatu wasalaam mu'miniinta oo nebiga nebinimaa la siiyey mu'miniinta iimaan baa la siiyey war ma taas bay ku xasdayaan faqad xaqiiqi aataynaa waxaanu siinay baa ilaahay leeyahay aala ibraahiima ibraahiim aalkiisii alkitaaba kitaabkii sharafta lahaa baanu siinay walxikmata xikmadna waan siinay wa aataynaahum waxaanu kaloo siinay mulkan cadiiman mulki weynna waan siinay dadkii ka farcamay nebi ibraahim iyo aalkiisii intaas baa la siiyey kitaab iyo xikmad iyo mulki weyn mulki waa garanaysaa nebi daawuud iyo nabi sulaymaan iyo ilaahay wuxuu mulki siiyey subxaana wa tacaala marka taasba ma diidanoo ma inkirayaane midda la midkaayoo ilaahay nebi muxamed siiyey maxay u diidan yihiin oo ugu bakhayltamayaan oo u xasdayaan ilaahay wuxuu yidhi fa minhum iyaga waxaa ka mida nimankaa yahuudda man baa ka mida aamana rumeeyey bihi kaas kee hadda waxay rumeeyeen wixii la siiyey aalu ibraahim fa minhum man aamana bihi ama fa minhum waxaa ka mida man baa ka mida aamana rumeeyey bihi nebi maxamed rumeeyey wa minhum waxaa ka mida man baa ka mida sadda ka jeensaday canhu nebi maxamed xaggiisa ama sadda canhu ka jeensaday aalu ibraahim wixii la siiyey oo kitaab iyo mulki ah oo aan rumayn marka kuwa iimaanka laga helay markasta waa qola yar wey wa minhum man sadda canhuna waa kuwa tirada badan ilaa ilaahay wuxuu yidhi fa minhum muhtadin waxaa ka mida kuwa hanuunsan wa kaiiru minhum faasiquun inta badanna waa kuwa faasiqiina ilaahay wuxuu yidhi wakafaa waxaa ku filan waxaa kaafida bijahannama jahannama saciiraa hurid ahaan dab shidan iyo naar iyo meel lagu gubto jaxiimaa ugu filan waxba loolama harin weeye abaalkoodii jaxiima haddii mar looga cad iyo argoosanayo ilaahay wuxuu yidhi ku filan innagaa oga abuurnay jaxiimo ku filan qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi ina aladiina kuwa kafaruu ka kufriyey biaayaatina aayaadka yaga sawfa saman dambaan nusliihim gelin doonaa naara naar baanu gelin doonaa naarta waxaa weeyaan naar weyn weeyaan oo wejiga iyo maqaarka hal mar la kacaysa kullamaa nadijat mar allaala markay gubato oo ay bislaato juluuduhum saamahoodu maqaaradoodu dubkoodu haragoodu markau bislaado siday naartu u cunaysay badalnaahum waxaanu ku bedelaynaa juluudan maqaaro iyo saan oo hayraha iyada kayrkeeda qofkii markii dubkan iyo maqaarkan naartu baabah ka dhigto misna waa lagu soo celinaya maqaar kale waa cunaysaa misna waa lagu soo celin weligii waxa la rabaa cadaabku inuu socdo maxaa saa loo samaynaya waa tan liyaduuquu inay dhadhamiyaan darteed alcadaaba cadaab inay dhadhamiyaan darteed macnaha weeyaan markaasaa waxaa weliba la tilmaamayaa qofka ahlu naarka gowskiisa waxaa la la ekaysiinayaa buurta uxud waxaa la rabaa naartu inay manaa jiri weyn oo ay cunto ay hesho markaasaa meesha iligiisibaa intaa lala ekaysiinaya waay maqaarkiisi wixiisiba saddex maalmood meel loo socon lahaa baa laga dhigaya si ay naartu uga dheragto oo u cadaabnaado ilaahay baan ka maangalan badalnaahum waxaan u bedelaynaa iyaga juluudan oo hayraha liyaduuqu alcadaab si ay cadaabka u dhadhamiyaan ina allaha ilaahay kaana wuxuu ahaday casiizan ilaahay mid qaaliba ayuu ahaadu yahay xakiima ilaahay waxa weeyaan mid xakiimo shay kasta meesha u laa'iq ah allaha dhiga weeyaan subxaanahu wa tacaala ayib kuwii xumaa mar haddii la sheegay iyo abaalkooda iyo saciiraday gelayeen kuwii wanaagsanaabaa marka waxa weeyaan iyagana laguu sheegayaa qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi waladiina kuwa aamanuu rumeeyey hadda waladiinadaas waa waa waa hebelow maaha iyo meel hebel waa waladiina waa waa qolo allaala qoladii laga helo mawsuulkaas meel alla cid allaala ciddii laga helo waladiina un weeyaan kuwa aamanuu rumeey oo camiluu camal falay asaalixaati acmaasha wan wanaagsan kuwa la yimid waaladiina kuwa aamanuu rumeeyeen wa camiluu camal faleen asaalixaati acmaasha wan wanaagsan sanudkhiluhum waxaanu gelin doonaa ilaahay baa dhahaya subxaana wa tacaala ilaa kuwii hore baa la yidhi iyagana waxaa la gelinayaa sawfa baa loo cabiray iyaga kuwaana waxaa la yidhi siin baa loo cabiray sanudkhiluhum waxaanu gelin doonaa jannaatin jannooyin baanu gelin doonaa jannaadkaasoo tajrii ay dareerayso min taxtihaa hoosteeda taxta ashjaariha wa qusuuriha sidii marar badan lasoo sheegay daaraha iyo geedaha meesha yaal hoostooda waxaa dareeraya al anhaaru webiyaal baa dareeraya khaalidiina xaalay ku waarayaan fiihaa dhexdeeda abadan weligeed bay xaalay ku waarayaan meeshaasaan gelinaynaa lahum waxaa iyaga u ahaado ay ku leeyihiin fiihaa jannada dhexdeeda aswaajun xaasas baa ugu ahaaday aswaajtaasoo mudaharatun la dahiray dumar la nadiifiyey oo xumaan oo dhan laga dahiray mudaharaad ah ayaa halkaa jannada ugu sugan weeyaan waxa weeyaan meeshaas wax kastoo adduunka qofku iska nadiifin jiray ma yaallaan kaadi baan jirin dhiigga caadadaabaan jirin xaakaan jirin caliyaan jirin mani baan jirin ilmaan la dhalayn wakaas wanudkhiluhum ilaahay wuxuu yidhi waxaanu gelinaynaa dillan hoos baanu gelinaynaa dilligaas iyo hooskaasoo daliilan macnaha daa'ima dillan daliilan haraynaya hoos haraynaya waa iyadii la tilmaamay qofka faraska dheereeya jannada waxaa ku yaal geed faraska dheereeya qofka la socda geedkaa hooskiisa boqol sano markuu ordayo geedkaa keliya hooskiisa weli ma goyn karo meeshaasaa barwaaqiya janna taalla allahuma ajcalna min ahli ljanna darsigeenna intaasu ku egyahay wallahu subxaanahu wa tacaala aclam bisawaab